wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabatay shirka wadatashiga iyo dhaqangelinta nidaamka wadaagga dowladda iyo ganacsatada ee loo yaqaano b b b kaasi oo diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa biyaha iyo iskaashiga ka dhexeeya shirkadaha biyaha baydhabo shirkan waxaa wasaaradda ka gacan siiyey hay-adda adra oo inta badan kala shaqeysa wasaaradda horumarinta dhinacyada biyaha agaasimaha waxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya liibaan aw khaliif ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulankan workshopkan aan ugu talagalnay in looga hadlo adeega ay shirkadaha biyaha si gaara ay degmada baydhabo bixiyaan iyo sidii loo horumarin lahaa waxaa jirta siyaasado wasaaraddu ay ka diyaarisay oo nidaamkan wadaagga ee dowladda iyo ganacsatada loo yaqaano public private partnership marka cidda loogu adeegayo oo ah bulshadii ciddii adeega bixinaysay iyo dowladdii iyo qeybi kala duwanaa bulshada inay iskugu yimaadaan oo arrintaas laga munaaqashoodo waxaana la iska wadaarsado discussion aada u qoto dheerna laga yeesho runtii baa horta shirkan ahamiyadda aan ka lahayn uu ahaa aad baan ugu faraxsannahay kolley doodaa inoo bilaaban doona iyo discussionno arrimahaas aan uga hadli doono iyo prestationna la xiriir marka koley ahamiyadda guud siduu caalimo idiin sheegay waxay tahay in arrimahaas aan kaga munaaqashoonno shirkadahan biyaha hadda ka shaqaynaya degmada baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed waxaan ognahay muddo dheer bay kusoo shaqaynahayeen xaalado iyo duruufo dabcan adag sidii marka ay shalay ahaan jireen maanta ma aha adeega degmada biyaha ee degmada baydhabo siduu haddeer ahaa shan sano ama afar sano ka hor maanta maaha wuu ka wanaagsan yahay muhiimadda aan ka leenahay shirarka noocaana oo haatan ka qabsoomaya deegaano badan oo koonfur galbeed ka mid ah waxay tahay sidii loo horumarin lahaa biyo bulshadu inay helaan biyo ku filan oo nadiif ah tayadoodu fiican tahay baan ka leenahay in marka idinkii oo ah dadkii annaga aanu garabka ka helayna oo hay-adihii ay ka mid yihiin qaybihii kala duwanaa ee bulshada inay iyo shirkadihii adeegga bixinaya inaynu isla kaashanno tilaabo walba hore loo qaadayo oo bulshada sidii loo gaarsiin lahaa biyo nadiif oo ku filan ay noqoto waxaan wasaaradda keliya ku koobnayn idinkuna aad qayb ka noqotaan discussion walba ama miis walba oo la tegayo xildhibaan isaxaaq duceysane oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u mahad celiyey dhankiisa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya iyo shirkadaha biyaha biyayaan adeega biyo run ahaantii burburkii iyo dhatanba dee duur fayle dalkanyo ku lahaayaan inay dadkii biyo fayle la deersii adeeg fayle la deersii marar qaar wala jari korta xitaa adoo beesada biyaas ini adoo beesan haysat adeegin ini waayto dhigi korta markanyo wali inoo qabtirena ini ninka edeegan si hufan oo mayleraa us weliba qiimo jaban ah shirkado biyo si gaarayan amaanana wayleraa us dhiig miirati dadka bershe laka tilmaamay laakiin biyo si fayle xaalsho on faylay markii una fiiran laakiin wali ku codsadaan tiimka oo shirkado biyo matalahayan ana si gaara wali ku codsadayha ini masaakiinta la caawiya